bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin hamiinkaasi ku dhugunsaadsan raadiyo warsan markii laku reebo hamiinimada jamacada ee sabtiga hoydaasa hamiinima isniingu talaadaha galaayta taariikhdan iyo kaeedanta tumi sideeda bila afraad sannada labada kun iyo labaatanka qodobadoo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaanaqad waliba ku mid ah wasiirka ganacsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kulan la qaadadi guddiga ganacsatada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guddiga kahorseedoga cudurka coronavirus barnaamijkay ka dheegi doontaan walyaabihii ku wada hadaleen saasaata weliba barnaamijkaasiinka gudbii doone madaxweynihii hore galmudug iyo madaxweynaha hadda xilku ku haaya maamul goboleedka galmudug oo ku hadalay arrimaha khilaafka dowlad goboleedka galmudug iyo sidii laka xaliyay saas haatowna axmed ducaale geele xaaf oo madaxweynaha talada haay inkabaaqi in sanataradii xildhibaanada federaalka ee ha ku jeedaan galmudug usan dira shaqa haddii kaleetana usa sheegay in iyo ka mashquuli doonaan maamul goboleedka galmudug barnaamijkii ka dheegi doontaan saas haata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doona wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya oo ha bandhigtay tirada kiisaska coronavirus ee dalka soomaaliya saas haata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doone somalilan oo xaqiijiday ilaa iyo saddex kiis cusub oo laku helay cudurka coronavirus qodobadaas iyo walaagahanizaadia barnaamijka ka dheegi doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabduliya xasiin saarinta sinkula dareersahay cabdinaasir axmed mayowna dhinac sanaadiyana fadhi mar kale mar lamaad ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan faylankolko kaleeta khiyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed cali xasan iyo weliba usugeega kulan la qaaday ganacsatada magaalada baydhabo iyo guddiga kahorseedaga cudurka coronavirus ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya welina kuwada hadalena koronka hooga qiimo maciishada quduldaruuriga ee magaalada baydhabo oo maalmogai lahdhaafi kor insii kahaay wasiirka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed cali xasan iyo weliba unka horeen ku hadalay ujeedada kulankun iyo nisku kooyan sidoo kale weliba meeli ku hadalay xubno ku socdan guddiga ganacsatada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xubnaha guddiga kahorseedooga cudurka coronavirus ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda ganacsiga ha qaban qaadadi iyo garab gudunku helaasa gudoomiyaha degmada marka kulankan ujeedadiis walay haytahin in la hadala culeysii baryahan dambe ha korori oo jaray culeysasee soo ahaay iyo obdili ramadaankana ha foodahani hayte xaalad caafimaad oo cudurko anu dhib badan oo muddo dhibaateey adduunyada dhibaato ka hayana ha korori cudurkaasna jare iyo weli habbatay dadkii nololio cariirka jartay iyo awalba cudurkaas la tacaalay haddana inin nololi oo maciishadii iyo wutur daruurigii haytay laka qaaliyey oo mahaysi eedanka qaaliyey asaaseen haytay canshuur dhaaf intii la siin samay arrimahaas siina mahaytii unayna isla aragno dib inskanada noo wali ku erko horna ku erno intii marka howlasay laka jara walisinku asaane marka dadkan oo oo masaakiinta ah intii lan maanaa lan turo oo culayska lagu qaado maciishadan la qaaliyeyn intii dib la dhig karo hoos la dhig karo intii la meelo la kaayo oo meeli awal roogta la kahay hooba hoos lanku dhig karo lanku dhig laakiin wallanka dar intaasna shaqo codsadaan insha Allah mar kale dadada qof baydhawo in la shaqeeyo dawladda diyaaran ayta waana la shaqeeyasi haddii ilaahay idin sheey la shaqeeyasa een city lamad way jira een udur adduunyada way la raay culays ha ka saaraya jira ganacsatada een wali haddan bay la raay horta raqiisidii ma jiraan wali hadda jaalaysay meel raayaan sicir barre horta ma jiraan sicir bararka way ku kooyaysiisiinba la dareertan meel raayay adduunyadii baaba la shariiray lan walba lanba gurijiga ka xayilmayeen raashinkii la sheenay ganacsatada horbaaba is aragnay inta meel raay een haddii sin madaxda meel aan is aragnay baa niweeriba is aragnay arintaas wada fadhaani raashin horta way ogaadaasana meel raay oo awal yaali wala ka daro ma jira raashinka qiimaha da saacadan ka roogi meel raay xamar iyo qiimaha inta ka roogi ki awal yaali meel raay kaasa gaalaay saasaan war meel raay raashinkii in yaali ka dhamaayeen inkafaday in raashinkii meel isloogi jeeta dib inaga tag isagoo ilaahay dartis yani ummata naxariisan ka suubiyaasaan isagoo ganacsigii in barakaa ka fikiraasaan yani waxaa weeye shacabka dhibahaysada in soongaa la galay soonkana barakadiis khayr iyo ilaahay la- iyo ilaahay sheena ilaahay riba la kooya laakiin raashinkii yaa la ka hadal la fadaa geed raashinkii in dib lagana qor faday keena sokore wala roogti ogna keena bariis wala roogti ogna keena mahayla baas wala roogti ogna aleen wala roogti ogna sarid wala roogti ogna mahayla saabun wala roogi ogna garmeelo wala roogi ogna buskud wala roogi ogna idin walaay linka dadarna taana linka dar wala linka darna walaay sidii oo meeli oo roogan maadaama raashin wala ka tacaluga oo wal dawladii Soomaaliya muxuu raashinkii aan ashuurta dhintii degdeg degdegtii isagana way dhisin kafalay dawladdu wadada rataan loor bariisen yani ni qaaleen shaabka qaaleen masaakida qaaleen hoos jeeyta yaan sikta soo haray maciishada maciishada ama ganacsiga in allaha yaqbal masaa'ir ilaahay asaga sicirka gooyo oo maxaan ku idhaahdaa wax iska uun rabbi rabbil caalamiin u wata waay hal shay waxaan u malayna sumuunan ka jirin bariiska iyo burka iyo sokorta iyo aan ka hadlayno inaysan ka soo go'in koonfur galbeeda khaasatan xamarna aysan ka soo go'in laakiin waxaan ka hadlayna waxay ka yimaadaan meelo kale oo dalka uga yimaadaan een, waxay soo maraan waddo oo hadda annaga deked ma qabno waxay noogu yimaadaan wad- maxaa la yidhahdaa waddada marka waxaa su-aal isweydiin mudan dowladdii ee, waddanka maamulaysay arrintan way ka hadashay oo waxay dhahday wasiilo kasta oo wax lagu dhimi karo dadka lagu badbaadin karo hala sameeyo Ee, ganacsatadana waxaa lagu xantaa oo inta badan lagu xantaa inaysan inta badan nixin oo maxaa la yidhaahdaa wixii markaas hortooda yaallo un wax ku isticmaalaano oo aragtada hortooda markaas taagan inay wax ku cabirtaan walaalayaaba marka ee, waxa laydinkugu wacay horta wax ugu weyn waa inaad naxariisataan oo ilaahay subxaana wa tacaala dartiisa aad dadka aad ilaahay subxaana wa tacaala mas-uuliyadda idin saaran hantida idinka siiyey oo aad ilaahay subxaana wa tacaala aad dartiisa ama wejigiisa aad ugu naxdaan
waxaa wakti a u dhumiseen oo anaga wakti a u soo dhumin waxaa waaye in shirkeen mirdhe la yeesho bulshadan maanta haddii ay arkaan ganacsatadii iyo dowladdii oo isla fadhiso oo laga hadlayo qaybta ma- maciishada laga hadlayo qiimo dhimis iyo waxaan laga hadlayo bulshada way ku farxisaa ma rabnaa bulshadii farxaddaas ay dareentay haddana culays kale inuu sii imaado ma rabno annaga wasiirka ganacsiga waxaan u jeedinaa waxaa waaye asigoo wasiirka ganacsiga uu yahay ganacsatada wasi- wasaaradda hoos imaanayso shirkan mirdhalkiisa waxaa waaye baahida ganacsatada ka hadashay in la meelmariyo waxbo waxba la- tallaabo la qaado qiimnimista canshuurta ay sheegeen waxba laga dhimo si hadhow aan u dhigi karno waxa waaye canshuurta baa balin laga dhimay waxaan ku daraysin maxaa waaye uma u kuduulanna eh, dowladda federaalka haddii duruufo jar iyo aragdi ee wali tarayha ganacsatada halku reeboy canshuurta si iyoona dadka masaakiintahoo iyo raashinka injiyaanoon adeegaa iyoona ninka qaaliina halku dhamo masheegu korno unu dekada cabdullaahi ayaa hanuun gorda laakiin dekada wala kujar onaata masheego kor raashinkii sidee la fadaayaan kooyohaaye canshuurtii sidee la sheegay afleela ku sheegay masolsin ku dhamahaaye walaagaasma xaqiiqadii oma hayn walaa madin la sheegay in practical hooslandhaadhaco la ogaado muhiim ah dowladda wala sheegdi walaa dowladda sheegdi dekada ku fulayna horta hoobu ku fuleenoo loogi intana ku fulaaya haddii awaamirtii oonati aragtida dowladda hakubata ilaahata inti dekedana aan ku furn ganacsatada ba aragdeeda sidoo fadaananayn walaa intana ma ku fuli koraa
Darudawa Hospital. Isbitaalka Darudawa.
Zainab, Ho, inta ku qoyti may.
Darudawa Hospital numay.
Daayrar ina tanjeed. Darudawa hospital.
Wah.
Sumay darudawa hospital leili lema ay fola isbitaal daawan yaal wa may. Way.
diindirikow diinlay bilaawshaba doohay doowalkiintarow haaya damiinima lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawaa hosbitaal dadaal waljar waa ilow ka daramow kana alla isku lee da'yar i bilaan dogow i edhiir dhatiyo bushu walaagi dadba ka dhiyaw wal alla diidimaa uduradu guud kulisho walsiinku ku daaweye anku dayma doronaateen daarudawa hosbitaal doctor alunle ilmisay alla deersiyey waaye aragnimo ka darsidi doctor maxamed abshiraa meelig diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo galangnimay keedu daaro kumbuyuutaro caalami oo jirooda degdeg ka sheegayan sida ultrasom biochemistry ikan sheybaarka c b c ya meelig diyaarkinka ee horey indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashisee diyaara daawooyin casri eh oo noocyaalkii inkidi dambeeyeen eh digtooro yurub iyo eeshi qalankaas kula duwena degdeg adan ku daawaysidaasoo farmashiga daarudawa hosbital diyaarkiinka eh dadwiinow horandeera downamo walka dandarooway dadnamana anti adafiyawtuwa ama udurka ha ku duduubo sariirtaba ad ha ku deguwayte gaal dilaafka dhiihan doonka lafaashay daleelahaas lufoofan wal adadeerasa male anti udurka kiin dabar gooyna ada isku dabar gooyi dareera diigsoy daarudawa hosbital walba ay doosiinka dadaahine daarudawa hosbital isbitaalna ka deegsaday dad badan ka daawaysadeena deeq alla sheeniwa widka hooba usahan daahirna udur kastoo ada
qeyboga hor barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsidaaytana khiyaaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya mudane maxamed siciid cabdulaahi iyo weliba us warbaahintuusan sheegay in kiisas cusuban oo cudurka koronavirus laku helay dalka soomaaliya welina uusa xaqiijiyey wasiirka ilaa iyo afar qofood oo laku helay cudurkan koronavirus wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo weliba uusan ka baaqay bulshada soomaaliya in iyo rahan talooyinka iyo biyaayan laamaha caafimaadka soomaaliya si lanka horseedo cudurkan coronavirus waana tirada cudurka haridadahay tirada guud ee dadka saameynta ku weeladay cudurkan coronavirus ee soomaaliya iyo weliba diirahayta ilaa iyo labaatan shan kiis oo wasaaradda xaqiijiyaday welina lama qofood ku mid ah labaatan shantaasi jiyong amudanga cudurkan coronavirus sidoo kaleeta qof ku mid ah labaatan shanta qofood ayaa wasaaraddiiyo sheegtay in cudurkaasi tay ku bogsooday dhinaga kaleeta dhammaan xubno dowlad goboleedka hirshabeelle iyo weliba iyo galanga karantiin kureed markii cudurka coronavirus uusan dhimidin koo ku mid ah wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle weliba magaalada jowhar iska karantiilay madaweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare iyo sidoo kaleeto golihiisa wasiirada madaxweyne maxamed cabdiwaare iyo weliba uso bartis twitter-ka usa ku qoray iskarantiilowsha iyo tusaale nagada doonta bulshada ka dhaqan dowlad goboleedka hirshabeelle si iyoonka daydan mas-uuliyiinta dowlad goboleedka hirshabeelle ilaahay hadda ma jirta xubin kale oo ku mid ah maamul goboleedka hirshabeelle oo laku helay cudurka coronavirus qayboga dhex barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaaray munaasabad xalay xili dambe ku dhiiday magaalada cadaada ee maamul goboleedka galmudug iyo weliba khudbad ku jeedinga madaxweynihii hore ee maamul goboleedkaas galmudug axmed ducaale xaaf iyo madaxweynaha daxilka ku hay maamul goboleedka galmudug mudane cabdikariin axmed kaariye qorqoor walina mas-uuliyiinta intiyo badan ku hadalenga khilaafkii hore ee maamul goboleedka galmudug ee ku dhaladay doorashadii doorashadii lahkadooradii madaxweyne qoorqoor mas-uuliyiinta iyo weliba khudbadihii iyo ku jeediyeen munaasabadaas ee ku hadaleen khilaafkii maamul goboleedka galmudug muddadii doorashada maamulka inka horeen weli meyli ku hadalay axmed ducaale geele xaaf weliba use sheegay in tanaasulsha isu qayb ku hay balen usa qaadi oo haytay siduus sheegay sidii maamulka galmudug usagnagada lahay maamulka inka nabada badan maamul goboleedyada dalka ku jira sidoo kaleeta cabdikariin axmed kaaye qoorqoor madaxweynaha hadda talada ku hay oo usiina khudbad ku jeediyey iyo weliba use eedun ku hadalay khilaafyada maamul goboleedyada dalka ku jiraan iyo dowlada federaalk soomaaliya indhexeey walina tilmaamay in maamul goboleedka galmudug isu qayb ku qaadi doona xalinta khilaafaadkaasi dowlada federaalk kula dhexeeya maamul goboleedyada qaarsada maamul goboleedka puntland iyo jubbaland oo ilaa hadda dowlada federaalk soomaaliya calaaqaad weyn kula dhexayna sanado badan bay jirtaa maantay intii cadaada lagu dhisay waxay maraysaa afar sano iyo bar afartaa sano iyo barka ama waa muddo shan sano dhudhow asaan isleeyahay anagu intii aan xilka hayay runtii dhib badan baan la kulmay aan la kulmay ah midda dabiicigaa iyo midda ummaddu i geystaa ummaddu i geystaa badnayd axmed qooroon allah ka badbaadiyey galmudug waa gobolka soomaaliya ugu amisan aniga hadafkaygu markaan imaanayay horogaal baan ka ahay galmudug iyo waxa ku aasan hadafkaygu wuxuu ahaa ballanqaadadaydi inaan mideeyo inaan nabadda raadiyo inaan dekada dhiso inaan jidadka dhiso inaan xoreeyo meelaha la haysto laakiin way ii suurtagali weyne asaga allah ku guuleeyay intaas intii ka hartay intii hadda gaalka ayaan joogay waxaan aada u xasuustay war waa midaysid ma kala goynaysaa mar kalansid waa midaysae hore aada u midaysay hadda ma kala goynaysaa laas cidda dhexdhexaansi ma jirto gaala nama dhexgelin muslim kale nama dhexgelin federaal nama dhexgelin annaga wada hadallay weliba ayada oo aan xujo lahayn ayaa na baawur soo qaato u imid allah ku xiriiriyey saan ugu dhisay inuu igu hambeeyo galmudug waa si cadaada lagu dhisay ka bacdina afar iyo afartan aruuraynu qalay aruurtii ilaahay kuma hanuunina gobolka waalkooda inay ixtiraamaan si xun bay u dhaqmeen hadda ka bacdi war si fiican u dhaqmo wax hadda ka dambeeya ilaahayna awlaad fiican ha u dhaliyo wax hadda ka dambeeya waxaan anugu oran lahaa galmudug waa gobol aada iyo aada u fiican oo u nasiib badan oo runtii dadkiisa unbaa dayacay mooyee waa wax aada iyo aada u sahlan in la horo loo hore loo mariyaa horey wuu u marayaa ka tegi maayo anuguye xildhibaanadii silsilataradii hore kii ka tago ii yimow aan meesha u fadhiisanno meesha bahasha dhisaya haddana waxaa isku dhiban inaad soo laabataan aniga iyo imaada taasaa idin jira dekada waa dhisaynaa jidadkana waa dhisaynaa maxaaligtana waa la soo baxaynaa batroolkana waa la soo baxaynaa sidaa ku seexda oo kusoo toosa waa ku dadaalaynaa nafya shaydaan baan la dibanaynaa ilaahayna waa noo keenayaa maaragtay sharikada iyo dad fiicanoo noo qodo shidaalladeeda iyo macaalinteeda waxa iyagana waa ku shaqaysanaynaa dhabarkaan u dhigaynaa waa ka tegi mayno waa joogaynaa ama baadi ha ahaatee ama beled ha ahaatee galmudug qofkii ka tagow kuma ficna inaad kusoo laabata haddii kale aan wada joogin aan joogna kulligeena joogna laga bilaabo caawa qolada xamar joogto madaxweyneha ra-iisul wasaaraha labada waa reer galmudug ala in wadaana sistamkii badaalo galmudug u roonaado ma idaa roona inta intaa joogay u roonada soomaalida waxaa tidhahdaa xuja ma farantay xaaja faranta aniga waxaan isleeyahay haddii aanaan isxujayn oo u roonaano oo aan kuwaas u roonaadaan oo qoladan laftooda joogta galmudug afartii sano lasoo dhaafay boqol milyan oo doolar oo ay leedahay ayaa doonar iskii ku laabtay ama gobollo kale la siiyey qof walba ogow waa xildhibaanada seentaro weligeen inta shirtaan ma istiraadeen waraa xoolihii dalkiinu xoolihii gobolkiinu ismaailaaran warwar muddada gaabano idiin hartay taaka aada iyo aada uga fakara jidadka lacagtoodii lama hayo intii ugu dambaysay oo lixdankii kilomitarna in meel kale la siiyaan u malaynaya barana in la geeyaan u malaynaya waxaad yeelaysaa u raadiya xuquuqdii iyo xaqii gobolku lahaa raadiya oo international community ka raadiya oo dowladda dhexe ka raadiya oo u usoo usoo qaraaba gobolka inaad kursi kasoo kasoo doonataan kale yaa usoo ruqlaynini dib u laabta dib u fakara hadda sanadkan kursi waxaa la siinayaa lixda bilood oo idiin harta muddii soo qaraabta oo wax keenta ayaa kursi kale ya shacab way maqlaysaan reer galmudug way maqlaysaan ilaah baa idinku dhaarshay kaan kaan wax keenay sideedda bilooda hartay yuu idinku soo laaban axmed qormar waxaan leeyahay axmed gabaa dhagaha qabo kumeli anla dabadaan qabanayaa dhagaha iyo kaa baxsan tegi maayo waan joogayaa waa xoraynaynaa waan nabadaynaynaa waa dhisaynaa gobolkeega ka tegi maynee waa joogaynaa aniga mas-uuliyadda iga dhacayso ciidankii waalidiin jiray way kala tegayeen waa ay dhibaane waalidii ay naga yaraaneen soo dhowaada axmed ku soo dhowow mikrofoonka ummadaada iyo dadkaaga iyo dalkaaga caaway xil baa ku saaran waa xil culus hamboodi inuu fudud yahay waa dhurwaa dhegiya hadduu rabo midax waa ka kharaar yahay laakiin inaad u adkaysataa muhiima inaad u samirtaa muhiima inaad u samirto ayaa aada iyo aada u muhiima inaad dadkaaga isla faadsato oo saridarada iyo iyo xildhibaanada federaalkaa intaysan hadda tegin inta meel la gashay ballama waxaan shaqana u dig haddii kale aday kaa shaqaynayaan walidaa baa idinku dhaarshay aan u shaqeyno gobolka aan waxba iska dayna waxa kalena aan iska xoorno kulligeen waa dhabgaynaa kan shabaabka haysta waa xoraynaynaa dekadda waa furanaynaa habeynooda gaalka ayaan ka soo socda shan saacadaan soo socdo shan saacadood saacadii afartan mil baa lagu soo socon jiray shirka baana waxaa la saxday kuwa ganacsatadeenna ma yaqaanaan inay xataa kuwa magaalooyinka jooga ma yaqaanaan midbayna boqol mitir hal kiilo mitirsan ma socon karaan sababta waxaa weeye wacyigelin bay u baahan yihiin anigu waa ku tala gashanay inaan wacyigeliye nasiib darra wakti baa waaye iga raalli ahaada in yar oo gurceel sukadiisaa hadda intaan ogahay mooye hal kilomitir oo kale ilaa bolada gog khayra
waxaan halkaan rabaa inaan runtii jaarka saddaas dadkii keenay ama ka shaqeeyey dhammaantood uga mahad celiyo waxaan rabaa inaan si gaara uxuso madaxweynihii hore ee galmudug walaalkay axmed ducaale geelle xaaf tanasulkii walaalnimadii odatinimadii uu u muujiyey reer galmudug siduu sheegay waa wada hadalnay iyadoo aan roonaan iyo uturis iyo inaan galmudug loo turo waxaan ahayn ku dhex jirin ayaan isku tanasulnay isna aqbalnay waa oday galmudug waa aabihii galmudug waa runtii taariikhda xusi doonta hawshii uu soo qabtay oo ay ka mid tahay isu imaad galmudug la isugu keena caasimadeeda inuu dhidibada u aasay axmed ducaale gelle guushaas taariikhiga ah ee ay galmudug heshay waxaa sidoo kale ka qayb galay madax fara badan mas-uuliyiin badan odayaal salaadiin culamaadudiin qaybaha kala duwan ee bulshada intii ka qayb gashay dhammaantiin sidaasoo kale aan idin mahad celinaynaa walaalayaal adduunka markii doorasho ay dhacdo meel kastoo la joogo doorashadu waxay keentaa kala duwanaansho waxay keentaa kala qaybsanaan mararka qaar waxay dhammaataa markii doorashadu dhammaato waxaa loo wada tanasulaa ama laysugu yimaadaa danta iyo horumarka dalka haddii doorashadii isriixriix yar ka jiray waxaa ilaahay fadligiisa reer galmudug inay isugu tanasuleen horumarka iyo horusocodka dalkooda iyo dadkooda marka xogaagii doorashada ka dhashay waxaan mar labaad rabaa inaan xuso dhammaan saaxiibadii iyo walaalihii kala duwanaaday ama reexreexay dhammaanteen caawa waxaan nahaa mid waxaa halkan nagu soo dhammaaday dib u heshiisiintii siyaasadeed halkaasay caawa noogu soo xirantay sidii horeba loo wada xusay waxaa bilow noo ah oo aan gudagelaynaa haddii ilaa yidhaahdo dib u heshiishiin bulsho taasoo la sheegay ama la wada og yahay muddo inay soo jireen shaqaaqooyin guud ahaan soomaaliya ka soo jireen gaar ahaan galmudug ka jiraan shaqaaqooyinkaas iyo iska hormaadyadaas oo u baahan dib u heshiisiin bulsho iyadana waan ka howlgelaynaa waana laga wada hadlay waana noo qorshaysan tahay qayb ka midana waa soo waa soo qabsoontay sida huursho iyo xaraare oo caaway nabad buuxda aan uga fadhino hadii laa yidhahdo howlaha horteginta leh waxaan kaloo u dhaqaaqaynaa haddii ilaa yidhaahdo dhismaha hay-adihii dowladda galmudug waxaa qorshaheenu yahay hay-ado adag tayo leh ammaano leh galmudug meeshay u socota gaadhsiiya inaan usoo dhisno hadii ilaa yidhahdo hay-adahaas waxaa ka soo qayb geli doona ama kasoo mid noqon doona dad nafti horayaal ah astaahila inay galmudug ka gudbiyaan ama ay gaadhsiiyaan hadafkeeda iyo ujeedadeeda hadii laa yidhahdo dad badan oo laga yaabo inaynaan caawa u malaynayn ayaa hoggaanka kasoo qayb geli doona aanan ku kalsoonnahay inay nala xaqiijin doonaan hadafka iyo ujeeddada aan leenahay hadii laa yidhahdo waxaan rabaa halkaa inaan fariin uga diro dhammaan dadka reer galmudug meel kastay joogaan walaalayaal waxaa noo ballama midnimo wada jir iyo isku tashi meel kastood joogtaan waa isku filannahay wax badan baanan qabsan karnaa wax reer galmudug haystaan iyo soomaali meeshaed ugu jiraanna waa la ogyahay waxaan la soo baxaynaa kartidii iyo dadnimadii iyo tiirdhexaadnimadii lagu yaqaanay reer galmudug meel kastoon joogno gacmahanaan isqabsanayna insha allah sidii madaxweyne axmed ducaale sheegay dekedahaan dhisanaynaa erbooradaan dhisanaynaa jidadkaan dhisanaynaa kaalmadii kale iyo cidii kale waxaan ugu tarasan helnana waa waa waa waa helaynaa isku tashi si buuxana waa waxaan leeyahay ku talagala u soo istaaga gacmahana isqabsada wax walbaan gaaraynaa wakti kooban gudihiisa hadii laa yidhaah sidoo kale sida la sheegay ama horeba ballanqaadyadeeni u ahaayeen ilaahay idankii taako ka mida galmudug cadowga argagixisada ahi ma haysan doonaan mana dullaysan doonaan kumana sii daari doonaan waana howlgelaynaa waana u howlgalnay sidii xildhibaan axmed macalin fiqi sheegay saasay u dhahan tahay inay haddana sii sii toosiyaan waa yaqaanin reer galmudug dowladda galmudug waxay u taagan tahay hadafkeedu yahay midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed iyo xoogaynta iyo xoojinta dowladda dhexe ee soomaaliya reer galmudug uma diyaarsanaa kamana fakarayaan in soomaaliya qayb ka midihi fiicnaan karto qayb ka midina xumaan karto waa la wada ficnaan karaa oo waa isku wada waa la wada toosi karaa oo dawladda dhexe hadday xoogaysan tahay oo ay ku wada kalsoonnahay ayay dowlad goboleedyaduna xoog leeyihiin shaqada laga rabana qaban karaa waxaan ku kalsoonnahay qabnaa midnimo wadajir dowladnimo iskaashi marna kama fakerayno qalalaaso iyo khilaaf waxaan diyaar u nah inaan gacan ka geysano khilaafyada jira ee ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada qaarkood haddaanaa reer galmudug qabadkeedna waa leenahay isu keenisteeda fakerkeedii kartideedana waa leenahay dowlad jacayl iyo midnimo jacayl soomaaliyeedna waan lagu yaqaan marka walaalihii ama maamuladii iyo dowladda federaalka ee wax ka dhex jiraan diyaar baan unahay inaan hadii la yidhaahdo hawshaas galno kalsoonina ku qabnaa inaan guul ka keeni karno taasna waa hadafkanaga oo aan leenahay gogosha weliba waxay waxaan dhigaynaa caasimadda galmudug ee dhuusamareeb hadii la yidhaahdo annaga gacmaheenna waa dhaqan yihiin cidna khilaaf dagaalama dhexeeyo dowlad goboleedyada dhammaantood wax nagalama dhexeeyaan dhiba kuwa aan dariska nahay oo odwadaagta nahay wax nagalama dhexeeyaan dulqaadka nagana waa la tijaabiyo waad ogtihiin dhowr jeer in nala ka xagtay oo na cid noo jawaabin qolo meelo kale u socotaa ma sii martay ma soo martay wax nagu dhifatay annagu marna uma jawaabin weliba madaxdeennada iyo xildhibaanadanada iyo mas-uuliyiinteenna dhammaan iyo siyaasiyiinteenna waxaan isku waraysanay oon ka reebnay in meelaha qaarkood jawaabahay mudan yihin laga baxsho sidaa darteed innagaa ugu habboon cid gogol dhigta wax soomaali isu keenta khilaafkana bixisa marka qolooyinkii istaasaabtay oo isma xallin kartaane gogosha gosamareer taal oo tijaabadeedii reer galmudug lixdan cisho ka yar wixii khilaaf iyo qalalaadsan lagu ogaa ku dhamaystay tan kalena waa ka dhowdaaya reer galmudug waa la xama jire soo diyaar garooba gogosha waa diyaare qolooyinka hadda wax naga sisi naga yihiin iyo qoladiila taabatayna wax xaggiina jiraa ma jiraan hadda istoosiya wada ganacsi isu socosho hawl wanaagsan soomaalin mida wada jir aan ka wada shaqayno
adduunyadu horumartay adeegyadii la fududay abtirsiimadii oo i ilaha kuburqidaayaan asliyay in sheego kortay isgaarsiintan horeyte adigona hormuud telecomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaas ahaatay hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kasta higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waayi hawada cariiri ee ogaa hooliye ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix ee isbideen hakadaana haddana aan walbaleed idaa iyo xafiiska online ku kiilba internetka gacanta 4G ka mobilka ba hormuud telecom hanka hagaag adeega fara badan isin sheeshal duban usbugoy han kulisho has daba roogan ho'ada barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya wiligaa ka hirinaw hormuud telecom soomaaliya habsama in shaqeeyawka adeega hormuud hal ilama ma ee koy baroy hana kumid e halkunkiin dareeriyo adiinan dhigreeb adeega mobilka prepaid and postpaid adeegya internetka taleefanka ikan idooba adeegya fareen qoraalka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus adeega postmail nasiye caawiya selfakar natiijo my exam dhambaal my s m s intaasi inku badan oo adeeg isgaarsiin la eh anka hagaag hormuud telecom soomaaliya ama weli faahfaahintaas daar kula hariir hal eber hal ama hal afar lama hormuud telecom soomaaliya hormuud telecom soomaaliya
qaybugidan barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo haslideerna khiyaaray somalilan iyo xaqiijiyada kiisas cusuban oo ku saabsan cudurka coronavirus wasiirka wasaaradda caafimaadka somalilan iyo weliba usi sheegay kureed markii baaritaano shalogadisan iyo suubeen laamo caafimaadka maamulka somalilan iyo heleen saddex qofood oo qaban cudurkan coronavirus lamo ka mid ah dadka laku helay cudurkan iyo weliba ku nooleyn magaalada hargeysa oo baaritaano la suubiye laku helay saas haatow qofka kaleetan weliba usiina ku nooleeyahay magaalada oo wasaaradda caafimaadka baaritaan iyo suubida iyo ka ogaatay dhinaca kaleed weliba wasiirka uuse sheegay tirada guud ee dadka qaban cudurkan coronavirus in iyo deeras ilaa iyo shan qofood walina bulshada somalilan ka baaqay in iyo rahan amrada maamulka iyo talooyinka iyo jeediyayeen laamo caafimaadka somalilan muddo dhoweed waxaanu shaacinay inay jireen laba xaaladood oo midkoodna uu magaalada barco ahaa midkood ahaa magaalada berbera labada xaaladood baynu muddaba aynu gacanta ku haynay labada xaaladood caafimaadkooda aad buu fiican yahay wasaaradda caafimaadkuna si maalinlaa ayuu la socotaa xaaladda caafimaadka xogtoodana ay u heshaa arrintaasi iyadoo jirto waxaa jiray inaan odana shaybaar u dirnay afar iyo labaatan qof oo dambe oanu daba soconay oanu xaaladooda cafan la soconay afar iyo labaatankii qof waxaa noo soo noqotay natiijadoodii maantana waxaanu dadka u sheegaynaa bulshada reer somalilan inay jiraan saddex kiis oo cusub oo xanuunkaa inuu qabo oo ku dhacay la xaqiijiyey xaaladooda caafimaad aad bay u wanaagsan tahay wax imika calaamado badanna kama muuqdaan xaalad ka mid a oo qofkaasi hadda wuxuu ku sugayaen magaalada borama labada xaaladooda kalena waxay ku sugayiin magaalada hargeysa intaa waxaa dheer inay jiraan laba qof oo kale oo iyaguna aanu si gaara ula socono xaaladooda caafimaad oo shaybaarkooduna aanu gacanta ku hayno oo wix iska bedelana aanu aanu dib ka soo sheegi doonno intaa markaynu aan ku dhammayno warbixinta bulshada waxaanu u sheegaynaa war xanuunkani uu jiraa waa dhab waxaanu sheegaynaana waxba la hubiyo oo aanaan xataa aanan ku deelin keliyata shaybaarka qaranka laakiin si aanu u hubino aanu who anagoo isticmaalayna guidelineskeeda iyo nidaamkeeda loo diro wadamada jaarka ee uu yaallo muxuuha shaybaanada kuweyna ka casrisan marka lasoo xaqiijiyana aanu bulshada u sheegno xanuunkaasi wuu jiraa waana marka laisku geeyo shan kiis oo waxaanu haynaa xanuunkaasa saan sheegnay laba xaaladoodo dambana gacantaanu ku haynaa taasi markaa waxay waajib ka dhigaysaa qof walowba adigii mas-uuliyad gaari kaa saaranta inaad caafimaadkaaga ilaaliso tilmaamaha wasaaradda caafimaadka aad raacdo waxana saasuu ku bilaabma haddaad adduunka dhegaysanaysaan dee ma jiro waddan hal mar diiwaangeliyey boqolkiis wuxuu ka bilaabmay xaalad laba xaaladood saddex afar shan tiraduna saasay u socotaa marka waxaan codsan lahayn fadlan hal loo ha loo dhega nuglaado talooyinka wasaaradda caafimaadka qof walowna maanta macluumaadka la xidhiidha sida xanuunkani u faafo sida la isku dhowrayo qofka hadduu ku dhaco xataa sida aad ula ula macaamilaysaan waad ka dharagsantihiin laakiin waxaan u malaynayaa maanta waxaan taagannahay waqtigii qof walba uu si dhaba arrintaa u fulin lahaa xukuumad ahaanna guddiga qaran waada weydeen waxay soo saareen qaraaro tiro badan oo la xidhiidha habdhaqanka dadka meelaha la isugu imanayo iyo sidaa rabo dadku inay u noolaadaan wixii ka dambeeyana maalmo talaabo cusub baanu ku dari doonaa waxaana noqonaysaa dadka waajib baa naga saaran hala wacyigeliyo ama ha loo isticmaalo habab kale ee dadkii xanuunkii laga ilaaliyo oo faafitaankiisana aynu aynu aynu aynu yareynon hakino taasina waa waajibina saaran dhammaanteenba mar labaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa bahda saxaafadda oo run ahaantii wacyigelinta door weyn ka qaata oo bulshada wacyigeliya xanuunkan wixii la xidhiidha mar kasta u teginaya waxaan codsan lahayna hawshaa in la joogteeyo waxa keliya ee dawada keliya ee xanuunkaasi leeyahay maaha dawo qofku liqo maaha tallaal waa inuu qofku ka hortag sameeyo oo uu tilmaamihii caafimaad ee mar kasta loo sheegayay u raaco
الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر أرولا أغريوغ حفيظة إي إلو إي العامل abshirsada iidoysada is-aroosamadu waan istareyha arwadii liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin jenaraal farneejar baydhowniin kuwaytay alaab wareeg wayku oombahi ila waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada endhigtooba midii uloosee ismootiyoona haato iritoonku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alcaamin mudo hanku adeeg alaab orjinaal ee isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin eraan ilbaydhaw laylikiin kusuubiya injineer aalami ee wal eeshiyan walhabari ley adaka aalasa ka ilma dhammaysadiya arwada siinhayte afley ay unnu siinkasha sheegne bulshoy kooyaniila araga arwo alla aamin jenaraal farneejar ooyi oolmo dhawaaw obsidii aarma gudaaw ariidhalhuba hoo ale'eta aradaa ii owlaadaa eherkaa ii ashiiradaa martiidaa ku ajabi idaa ii hafiiskaa hanku eleegoy mudo arwada moobelka eh arwo alla aamin aamin aamin
guud ahaan akhyaari barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdullah sinsaaranta sinkula dareersaay dhinaca sanaadana cabdinaasir axmed mayow iyo nin fidhi weliba sinkugu tabaanay sidaas iyo ammaana allahu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu